أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير سورة التحريم هذه تني سورة التحريم waa suuradda la yidhaaho suuratu taxriim waxay ka mid tahay suuradaha madaniga ah ee ku soo degay magaalada madiina almunawara xilligii uu joogay nebigeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayh suuraddan masaa'ilka ay ka hadli doonto waxaa ka mid a makaanatu rasuulillaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wa mansilatuhu cinda allah makaanada iyo mansilada iyo derajada uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay agtiisa uu ku leeyahay bacdamaa alle subxaanahu wa tacaala wax yar oo nebigeenna sala allahu calayhi wasalam sawjaadkiisu ay ka caraysiiyeen ilaahay uu tilmaami doono malaa'igta oo dhan inay la jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam oo jibriil uu ugu horeeyo oo dadka mu'miniinta ah ee saalixiinta ah ay la jiraan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa kale oo suuraddu ay ka hadli doontaa anna alcibrata bilcamali saalix laa binnasab cibrada waxaa ilaahay uu fiirinayo inay tahay camalka saalixa laakiin nasabka iyo qabiilka iyo wax ictibaara inuusan ilaahay agtiisa uusan ku lahayn subxaanahu wa tacaala tusaalooyin iyo qisas waaqici ah oo hore u dhacay ayaana ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradda dhexdeeda noogu sheegi doonaa sida qisadii sawjaadkii nebiyullaahi luud iyo nebiyullaahi nuux sawjaadkii ay qabeen qisaskoodii iyo zawjadii ninkii la dhihi jiray fircawn zawjadiisii zawjadaa iyadana qisadeedii qisaskaasoo ilaahay uula jeedo anna alcibrata bilcamali asaalix laa binnasab waxaa ilaahay agtiisa cibro kale oo ilaahay uu fiirinaayo inay tahay camalka saalixa laakiin ilaahay uusan fiirinaynin nasabka bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuhaa kanow kaasoo annebiyu nebiga ahow sala allahu calayhi wasalam lima maxay baa tuxarimu maa shay maxaad u xarime shaygaasoo axalla allaahu laka ilaahay uu xalaal kaaga dhigay tabtaqii xaal aad raadinaysid mardaata aswaajika xaasaskaaga ridahooda adigoo raadinaysid wax ilaahayba xalaal uu kaaga dhigay maxaad u xarime nebiyullaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam laba qisaba culimmada mufasiriinta way ku sheegaan waxyaalaha nebigu uu xarimay maxay yihiin maxaa loola jeedaa wax ilaahay rasuulka uu xalaal uga dhigay sala allahu calayhi wasalam ee haddana uu xarimay nebigu calayhi salaatu wasalaam laba qisaba culimmada mufasiriinta way ku sheegaan oo labadoodaba axaadiista ku soo aroortay qisada ugu horraysaay waxaa weeye in loola jeedo maariya alqibdiya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam addoontiisii la dhihi jiray maariya alqibdiya ayaa gurigii xafsa ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam hadda ka hor uu kula khalwooday oo gurigaa uu kula khaali noqday nebigu sala allahu calayhi wasalam maariya alqibdiya markaana guriga way ka maqnayd xafsa bintu cumar ibnu alkhataab oo zawjaadka nabiga ka mid ahayd sala allahu calayhi wasalam marka rasuulkoo sala allahu calayhi wasalam gurigii kula jira maariya alqibdiya ayay aragtay gabadhii la dhihi jiray xafsa oo sayidinaa cumar gabadhiisa ahayd zawjaadka nabigana ka mid ahayd sala allahu calayhi wasalam marka xoogaa cadho ah ayaa taaftay xafsa maadaama gurigeedii nebigu sala allahu calayhi wasalama uu ku jiro gabadhan maariyana gurigii ay rasuulka kula jirto sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo ka mid ahayd sawjaadkii iyo addoontii nabigeennana ahayd sala allahu wasalam wabaaraka calayh markii uu arkay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xafsa inay carootay ayuu wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xafse uu ku yidhi xaaraam ayay iga tahay maariya hadda kabacdina u dhowaan maayo mana taabanaayo saasuuna ku dhaartay rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi taasi waa qiso middaas waxa weeye waa qiso weliba rasuulku wuxuu igu daray sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi cidna ha u sheegin yacni dhaarta aan ka dhaartay mariya alqibdiya waa sir adiga aan kugu qarsaday qofna ha u sheegin ayuu ku yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh sirtiina sida aayadaha soo socda ay noo sheegi doonaan way faafisay xafsa bintu cumar ibn alkhadaab oo sirtii nabigay faafisay sala allahu calayhi wasalam waana arrimaha ilaahay uu ku canaanan doono subxaanahu wa tacaala qisada labaad oo culimmada mufasiriinta ay ku sheegaan waxyaalaha ilaahay uu xallilay ee nebigu uu xaaraam uu naftiisa uga dhigay sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd hadda ka hor ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam gurigii zaynaba bintu jaxshi isagoo jooga ayaa gurigaa zaynaba bintu jaxshi wuxuu ka soo cabay malab ayuu ka soo cabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka malabkii waxaa ogaaday gurigaa inuu ka soo cabay xafsa iyo caaisha oo zawjaadka nabiga ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam marka labadoodu suxbo gaaraha ka dhexaysay xafse iyo caaisha mid walibaa midda kale waxay ku tiri rasuulku sala allahu calayhi wasalam de wixii uun haween uun dhex mari jiray ayaa qayb ka mida iyagana taabtay markaa xilligaa zawjaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mid walibaahi midda kale waxay ku tiri hadduu gurigaaga yimaado rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaad ku tiraahaa rasuulka ilaahayow innii ajidu minka riixa almakaafiir rasuulka ilaahayo xoogaa waxbaa kaa soo uraya maxay tahay mid waloba gurigaaga markuu yimaado saas aan ku dhahno rasuulka sala allahu calayhi wasalam si uu u shakiyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam xabse gurigeeduu yimaadaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama markayse xabse waxay ku tidhi innii ajidu minka riixa makaafiir guriga caayishuu haddana tegey sidii oo kale caaisha haddana tii rasuulka ilaahayow makaafiir iyo xabka iyo waxbaa kaa soo uray maxaad soo cabtay markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku yidhi waxba xabka iyo makaafiir iyo waxba anugu saana sooma aanan cunine waxaan soo cabbay malab buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam gurigii zaynaba bintu jaxshi ayaan malabkaa ku soo cabbay markaase waxay ku yidhaaheen waxaa dhici kartaa shinnidii malabkan dhashay geedkan la yidhaaho curfudka oo qurunka badan geedkaa inay soo daaqday sidaasna malabkii uu uray ayaa suurtagal ay yidhaaheen markaas waxay ka sii didinayaan nebiga sala allahu calayh wasalam malabka gurigaas yaalla uu ka soo cabbayo usii xumaynayaan ay ka sii didinayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaaheen waxaa dhici karta geedka curfudka la yidhaaho qurunka ah geedkaas inay shinnidu soo daaqday geedkaasina riixdiisii ay saamaysay malabkii markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haddiiba arrinku sidaa yahay nebiguna wuxuu aad u necbaan jiray sala allahu calayhi wasalam wax ur la yidhaahaba urka waxa la yidhaaho maadaama waxyiga ilaahay uu ku soo degaayo maadaama rasuulku sala allahu calayhi wasalam malaa'igta ilaahay uu la kulmaayo urka aaduu u necbaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulku wuxuu yidhi hadda ka bacdi ma cabayo xaaraamu uga yahay malabkaas waan ka dhaartay yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waxa nabigu uu iska xarimay malabkaa waa lagu sheegaa waxaa kaloo lagu sheegaa maariya alqibdiya doontaas uu ku siraystay xafsa bintu cumar ibn alkhadaab uu yidhi waa iga xaaraan oo wallaahi u dhowaan maayo mar dambe gabadhaas uu ku yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam lima maxaybaa tuxarimu maa shay maxaad u xarimi shaygaasoo axalla allaahu laka ilaahay uu xalaalkaaga dhigay tabtaqii xaal aad raadinaysid mardaata aswaajika xaasaskaaga ridahooda adigoo raadinaysid wax ilaahayba xalaal uu kaaga dhigay ama waa malabkii ama waa maariya alqibdiya waxau nabigu ka dhaartay sala allahu calayhi wasalam wallaahu ilaahayna kafuurun alla dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariis badan oo intaas yacni nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa leeyahay wax ilaahay uu kaa xallilay oo xalaal uu kaaga dhigay haddana aada iska joojisay ilaahay haddana kuuma haysto ilaahay wuxuu leeyahay wallahu kafuur raxiim nabiyullahi maxamedow sala allahu calayh wasalama ilaahay kuuma haysto dad xaqiiqee farad allaahu ilaahay wuu jideeyey lakum adinka ilaahay wuxuu idiin jideeyey taxillata aymaanikum dhaaryaalkiinna dhaaryaalkaas furitaankooda min xalla alcuqada yaxullu taxilla halkaasaa laga keenay xalla alcuqada guntimihii ayuu xariggii ka furfuray taxillatan furfurid qad xaqiiqee farad allaahu ilaahay wuu jideeyey oo bimacnaa sharaca aw bimacnaa bayana ilaahay wuu jideeyey lakum adinka taxillata aymaanikum dhaaryaalkiinna dhaaryaalkaas furfuriddoodii ilaahay wuu idiin jideeyey yacnii hadafka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofku markuu shay uu ka dhaarto oo shay xalaala uu yidhaaho wallaahi shaygaas u dhowaan maayo ama samayn maayo ama ma cunayo ama ma cabayo uu yidhaaho ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin sameeyey dariiq aad dhaartaa uga fakan kartaan oo dhaarta aad uga fakan kartaan dariiqaas oo ah altakfiiru can ilyamiin dhaarta in laga kafaaro guto shaygaagii aad ka dhaaratana dib aad ugu laaban kartid markaas cuntaad ka dhaaratay cabitaanaad ka dhaaratay guri qaraabahaad ka dhaaratay wallahi gurigaa qaraabada ma gelayo waxyaalaha wanaagsan haddaad ka dhaarato waxaaba sunno ah inaad burriso dhaartii dhaartii inaad burriso ayaaba sunno ah ood ka kafaaro gudatid marka taxillata aymaanikum ulajeeddada laga leeyahay waa sidaasoo ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa waxaa ka mid ah shayga dhaartii markuu cidhiiri ay kugu noqoto ood sii wadi weyso shaygii aad ka dhaaratay yacni dhaartaas dariiq ilaahay wuxuu kugu sameeyey inaad ka kafaaro gudatood ku burburiso isla markaasna aad shaygii aad ka dhaaratay dib ugu laabato wallaahu ilaahay mowlaakum mid idiin gargaaraya wey waa mowlihiinna gargaarkiisana waxaa ka mida mushkilo kastoo bini aadamka ku xidhanta dariiq faraja in ilaahay oo mushkiladaa bini aadamka uga baxo inuu ilaahay sharciga uu ka jideeyey dhaartii waa culays qofkiina wuxuu doonay culayskaa inuu ka baxo kafaara gudaa ilaahay u jideeyey subxaanahu wa tacaala marka culimmada waxay isku khilaafaan nebigu ma kafaaro gutay sala allahu calayhi wasalam dhaartaas hadduu maariya uu iska xarimay rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka dhaartay ama malabkii uu ka dhaartay ma kafaaro gutay mise ma kafaaro gudan culimmada dhahaya rasuulka sala allahu calayhi wasalama ma uusan kafaaro gudanin waxay deliishanayaan aayaddii hore aakhirkeedii wallaahu ghafuurun raxiim maadaama ilaahay yidhi wallaahu ghafuurun raxiim waxay ka dhigan tahay yacni qad gafara allaahu laka can altakfiir can ilyamiin kafaaradiiba ilaahay waa kuu dhaafay adigu kafaaradiiba ilaahay xataa kuuma haysto oo uma baahnid inaad kafaaro gudato maadaama aayaddii lagu khatimay wallaahu ghafuurun raxiim bacd alculamaa waxay leeyihiin nebiga sala allahu calayhi wasalam dhaartaa wuu ka kafaaro gutay wuu ka kafaaro gutay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wallaahu ilaahay mowlaakum mid idiin heelinaya weyo heelladiisa iyo gargaarkiisa iyo nasrigiisa waxaa ka mida mushkilo kastooo idinku xidhanta inuu faraj aada uga baxdaan ilaahay idiin sameeyey subxaanahu wa tacaala wa huwa ilaahay alcaliimu alla cilmi badan weeye alxakiimu xikmad badan xikmaddiisana waxaa ka mid ah tashriicaadka iyo shareecada uu jidaynaayo iyo axkaamta uu idiin jidaynaayo ilaahay xikmaddiisay ka mid yihiin waid wakhti xasuusta asara annabiyu nabigu uu qarsaday sala allahu calayhi wasalam ilaa bacdi aswaajihi xaasaskiisii qayb ka mid ah uu nabigu ku qarsaday xadiidan war waruu ku qarsaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam sawjaadkiisii mid ka mid ah ayuu sheeko ku qarsaday oo khabar uusan haweenka kale u sheegin uu u sheegay sawjadaasna waxaa loola jeedaa waa xafsa bintu cumar bni alkhadaab sida horeba qisada aan ugu soo sheegnay xafsuu ku yidhi arrinkaa ha faafin inaan gabadhaa maariyo ah aan ka dhaartay oo nafteydii aan ka xarimay cidna ha u sheegin falammaa goorkii nabba'at ay yacnii ka warbixisay oo ay ka khabartay gabadhii xafsa bihi bilkhabari warkii nebigu u sheegay sala allahu calayh wasalam markay warbixintiisii dhiibtay oo wa adharahu rasuulkana sala allahu calayh wasalam allaahu ilaahay uu ogeysiiyey calayhi calaa ifshaa'i daalika alkhabar warkaa inay faafisay ilaahayna uu ogeysiiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaaha u sheegay sirtii rasuulka inay faafisay xafsa rabbiyaa u sheego u soo waxyooday markii sidaasu ay dhacday oo nebiga loo sheegay sala allahu calayhi wasalam xafsa inay sirtii ay faafisay carafa wuu dareensiiyey oo wuu baray oo wuu oqoonsiiyey wuu dareensiiyey rasuulku sala allahu calayh wasalam bacdahu bacda alkhabar almufshaa khabarkii iyo warkii la faafiyey qayb ka mid ah ayuu xafsa oqoon dareensiiyey wa acrada can bacdin qayb kalena wuu ka sii jeestay oo sheekadii ay faafisay ka mid oo ma dareensiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam yacni ulajeeddada waxaa weeye markii waxyi loogu sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam in sirtiisii ay xabsa ay faafisay xabsuu u yimid rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasuu dareensiiyey wuxuu yidhi sirtii aan ku idhi qariyoo cidna ha u sheegin waan ogsoonahay sirtii inaad faafisay qayb ka mid aho waxyaalihii ay faafisay qayb ka miduhuna u sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyaalo badan oo faahfaahinana nabigu waa isaga sii jeestayoo ma soo hadal qaadinba maxaa yeele waa dadka ahlulfadliga ama ahlulkhayrka ah markay qofka ay ku ogaadaan wax yacni dhaliil ah ama wax ceeba ay ku ogaadaan tatabuc fara badan ma sameeyaan saa uma sii raacraacaan waa dareensiin uun sirtii waad faafisay bis iyo in loo bilaabo la yidhahdo saasi saasaad sheegtay laakiin min alif ilaa yaa in waxaa ceebta qofka ceebtiisa la sheego sidaasaad sheegtay sidaasaad sheegtay la yidhaaho laysa min da'bi alkiraam dadka wan wanaagsan dhaqankooda iyo caadadooda ma aha dadka wan wanaagsan waxaa weeye qofka marka ay canaananayaan ama waxyaalo uu ku dhacay oo gefa ay u sheegayaan waxbay tilmaamayaan bis saasi saasaa jirta bis waana ka gaabsanaya laakiin wax lasii faahfaahiyo oo jiridda ugu dambaysa la gaarhsiiyo qofkii laysa min da'bi alkiraam dadka wan wanaagsan dhaqankooda iyo caadadooda ka mid ma aha carafa bacdahu khabarkii la faafiyey qayb ka miduhuu dareensiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa acrada can bacdin qaybna wuu ka sii jeestay oo faahfaahin kale ma gelin rasuulku sala allahu calayhi wasalam falamaa wakhtigii naba'ahaa gabadhii warka faafisay ee xafse ahayd markuu uga khabray rasuulku sala allahu calayhi wasalama bihi bilkhabari almufshaa arrintii ay faafisay ee khabarkii markuu uga warbixiyey qaalat waxay tidhi gabadhii waa xafse man qofkeebaa amba'aka haadaa arrinkan khabarka ah een faafiyey yaa kaaga warbixiyey yaa kuu sheegay inaan faafiyey ilaa cid kale oo markaas nala ogeed aniga qofka aan u sheegayey ma aysan jirine yaa kuu sheegay sirtan inaan faafiyey qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam nabba'anii waxaa iiga warbixiyey oo ii sheegay alcaliimu allihii cilmiga badnaa oo wax ka qarsoon aysan jirin allahaasoo alkhabiiru ee xogta bini aadamka ogaa oo xog ogaalkana ahaa xogta iyo khibrada baatiniyada khibrada waxaa la yidhaha alcilmu albaatini ogaalka gudaha hoose lasii ogaado allaha caliimka ahayoo qofka xogtiisa ogaa sirtiisa ogaa waxa qalbigiisa ku soo dhacaya ogaa allahaasaa iiga warbixiyey sirtaydii inaad faafisay marka taasi waxay astaan u tahay makaanada iyo mansilada nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay agtiisa inay aada ugu weyn tahay wax yar qofkii isku daya inuu nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu xogtiisa sheego ama war uusan u baahnayn in la faafiyo faafiya in horeba rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka soo ogeysiinayo nabiga sala allahu calayhi wasalam inta tuubaa labadiinnan haddaad toobad keentaan waa xabse iyo ummunaa caaisha oo markaa isugu kaalmaynayo qisada dhanba bilaabay haddii malabka la yidhaaho arrintiisii bilaabay xabsana sirtii nabiga ay faafisay sala allahu calayh wasalam caaishana ay u sheegtay caaisha inay ahayd qofka ay u sheegtay inta tuubaa labadiinnan gabdhood haddaad toobad keentaan ilallaahi ilaahay xaggiisa haddaad u toobad keentaan faqad kaanat litowbatikumaa sababun wa muujib jawaabkiiyaa maxduuf ah jawaabkii shardiga jawaabkiisii maxduufuu in tatuubaa ilallaahi ilaahay haddaad u toobad keentaan faqad kaana litowbatikumaa toobadkeenkiinu wuxuu leeyahay sababun wa muujibun iyo wax waajib yeelay haddaad toobad keentaanna toobadkeenkiinu sababuu leeyahay bilaash u toobad keeni maysaan waxbaad gasheen waxuusan rasuulku raalli ka ahayn sala allahu calayhi wasalam ayaad ku dhacdeen maxaa yeelay faqad xaqiiqe saqad quluubukumaa faqad salaqat quluubukumaa waa jumlatun mufaracatun cala aljawaabi almaxduuf waa jumlo farac ka ah jawaabka meesha laga xadfay saasaan icraabnay faqad xaqiiqe saqad quluubukumaa labadiinnan gabdhood qalbigiinnii wuu leexday oo xaggee u leexday ilaa maa lam yurdi allaaha wa rasuulahu wax ilaahay rasuulkiisa aan rilo gelinaynin ayaa dhinacaas qalbigiinu aaday oo maxay tahay in la fidiyo sirtii rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi in laysku kaalmaysto rasuulka sala allahu calayhi wasalama sidii loo shaki gelin lahaa oo la yidhaaho wax qurmoona yani yani ka kaasoo uraya iyo curfud miyay shinnidu daaqday iyo waxyaalahaas aad isugu kaalmaysataan arrimahaasaa qalbigiinu u leexday marka sidaa awgeed yacni toobadkeenoo ilaahay u toobadkeena way qalbigiinnii meel kale ayuu aaday meel kale ayaa qalbigiinnii uu u leexday wa in tadaaharaa haddaad isugu kaalmaysaan calayhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulkii haddaad isugu kaalmaysaan ood garab isugu siisaan sidaad sirtiisa u faafin lahaydeen sidaad u shaki geli lahayseen fa ina allaha ilaahay huwa ilaahay mowlaahu isagaa u gargaaraya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay isagaa u heelinaya oo rasuulka mowlihiisii ah sala allahu calayhi wasalam wa jibriilu jibriil oo ra-iisulmalaa'ika malaa'igta madaxoodii ah isaguna waa u heelinaahoo garabka nabigu taagan yahay sala allahu calayhi wasalam wa saalixu lmu'miniina mu'miniinta kuwooda wanaagsan dadkooda wanaagsan iyaguna rasuulkay u heelinayaan sala allahu calayhi wasalam marka labadiinna unbaa dhinac taagan ilaahayaa la jira oo nabiga garabkiisa ah sala allahu calayhi wasalam jibriilaa la jira mu'miniinta saalixiinta ahaa la jirta waalmalaa'ikatu malaa'igtiina bacda daalika bacda nasri illaahi wa nasri jibriil wa saalixi almu'miniin ilaahay nasrigiisa iyo jibriil nasrigiisa iyo mu'miniinta nasrigooda ka bacdina malaa'igtii ayaguna dahiirun nabiga sala allahu calayhi wasalam kuwa iyaguna usii kaalmaynaya ah oo nasri iyo gargaar ugu sii kaalmaynaya waa jamiicu lmalaa'ika marka maxaad ka taraysaan weeye labadiinna kali ah bal labadiinna kaliya haddaad mu'aamaro nabiga ku samaysaan sala allahu calayh wasalam maxaad ka taraysaan wey ilaahay qofuu la jiro oo malaa'igtii oo dhan ay la jirto oo mu'miniinta saalixiintii oo dhan ay la jiraan labadiinna keliya maxaad ka taraysaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam casaa rabbuhu rasuulka rabbigiis wuxuuba mudan yahay sala allahu calayhi wasalam in dallaqa kunna hadduu idin furo zawjaadkiina dhan hadduu idin furo kulli an yubdilahu ilaahay inuu rasuulka ugu bedelo ayuu mudan yahay aswaajan xaasas uu ugu bedelo xaasaskaasoo khayran minkunna adinka idinka khayr badan haddii xataa rasuulku sala allahu wasalam wabaarak caley maxaa yile dhacdadaas markay dhacday oo arrinkaasi uu dhacay rasuulka sala allahu calayhi wasalama xaasaskiisii oo dhan ictisaal uu ka sameeyey uu ka fogaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa bil ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisii dhammaa uu ka fogaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii meesha ka dhacay isagoo rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka xumaaday marka ilaahay wuxuu leeyahay xaasaskiina ilaahay wuxuu yacni mudan yahay xaasas ka khayr badan inuu ugu bedelo rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaasaskaasoo muslimaatin ee muslimaadoo ilaahay u hoggaansan xaasaskaasoo mu'minaatin mu'minaada xaasaskaasoo qaanitaatin ilaahay addeecsan xaasaskaasoo taa'ibaatin ilaahay u toobadkeena xaasaskaasoo caabidaatin ilaahay caabuda kuwaasoo saa'ixaatin sooman mar walba ilaahay u soomanoo daacada ilaahay ku dadaala kuwaasoo haddana hayibaatin wa abkaara garoobbo iyo gabdhaba isugu jira sida idinkuba aad intaba isugu jirtaan zawjaadka nabiga sala allahu calayh wasalam umuna caaisha waxay ka ahayd gabar ay ka ahayd inta kale hayibaaday ahaayeen hayibaaduu ku soo guursaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waxaad isugu jirtaan hayibaad iyo abkaar intii oo kalea ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu bedeli karaa oo adinka idinka fiican oo adinka idinka khayr badan ayaa ilaahay ugu bedeli karaa rasuulka sala allahu calayh wasalam haddaad rasuulka yacni isugu kaalmaysaan inaad xogtiisa faafisaan inaad mu'aamaro aad nabiga ku samaysaan sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay rusushiisa rumeeyeenow quu anfusakum nafafyaalkiinna ilaaliya wa ahliikum ahaladiinnana ilaaliya naaran naar ka ilaaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta guud ahaan adinka naftiinna iyo ahalkiinnaba ka ilaaliya naar aayaddani waa iska caam laakiin markii hore weli waxaa socota canaantii lagu canaananayey zawjaadkii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh isjiraa la leeyahy laakiin aayaddu waa caamo waxay caam ku tahay qof walboo muumin ah naftiisa inuu meel ku soo sheego oo ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisa uu naftiisa ka ilaaliyo taana wuxuu uga ilaalin karaa asbaabtii keeni lahayd cadaabka inuu iska ilaaliyo qofka oo macaasidu ay ugu weyn tahay naartaasoo waquuduhaa shidaalkeedu annaasu dadka iyo walxijaaratu dhagaxda ay yihiin yacni naar waxaa weeye shidaalkeeda dhanba bini aadamka uu yahay iyo dhagax yacni waxaa weeye naarta ku jiridda adigu aad ku dhex jirto ayaaba xaabo u ahoo shidaal u ahay kusii kobceeda ay kusii weynaaneen maxaad u malaynaya marka shay saasa uma baahna wax iyada khaarijkaaga yacni dibadda in wax looga keeno wax lagu shido uma baahna adiga ku dhex jiriddaada ayaa shidaal u ah oo holaceeda iyo kulaylkeeda iyo dhibaatadeedaba adigaaba siyaadinayaba ku dhex jiritaankaaga iyo dhagaxdaas calayhaa naartaa dusheeda waxaa ah malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtaasoo khilaadun ee qallafsan cala alcaasiin kuwa caasiyaalkaa ku qallafsan malaa'ig aad aan ugu naxaynin kuwa ilaahay ku caasiyey oo naxariis aysan ugu jirin qof walboo ilaahay ku caasiyey malaa'igtaasaa naarta ka shaqaynaya kuwaasoo malaa'igtaasoo shidaadun adadag oo ku ad adag dadka ilaahay ku caasiyey malaa'igtaasoo laa yacsuuna allaaha ilaahay aan ku caasinin maa shaygii ilaahay aan ku caasinaynin allaahadaan ka bedelaynaa maadaas maa shay ilaahay aan ku caasinaynin shaygaasoo amarahum ilaahay uu amray wax walbo ilaahay malaa'igta u amro ilaahay subxaanahu wa tacaala way fulinayaan iyagoo ilaahay ridihiisa raadinaya wayafcaluuna waxayna samaynayaan malaa'igtaasi maa shaygii shaygaasoo yu'maruuna iyaga la amro wax walbo ilaahay la amrana way samaynayaan jumladan wayafcaluuna maa yu'maruun waa tawkiidun limaa qablahaa maxaa waxaa laga fahmi lahaa laa yacsuuna allaaha maa amarahum ilaahay maba caasiyaan haddii la yidhi meesha maxaa laga fahmi wixii la amrana inay sameeyaan meesha waa laga fahmi lahaa yaa ayuha aladiina kuwii kafaruu gaaloobinow laa tactadiru lyowma maanta ha cudur daaranina maxaa yeeley maalintaas waa maalin cudurdaar ilaahay uusan aqbalaynin subxaanahu wa tacaala innamaa in kale maahane tujsawna waxaa laydinkaa abaalmarin maa shayaa laydinka abaalmarin uun shaygaasoo kuntum aad ahaan jirteen tacmaluuna inaad camal fashaan qof walba camalkiisii ha u toosnaado ama ha u qalloocnaado midhihii camalkiisa uun ayaa ilaahay ka abaalmarin subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay rusushiisa rumeeyeenow tuubuu ilallaahi ilaahay u toobadkeena towbatan toobadkeenid ilaahay u toobadkeena towbadaasoo nasuuxan ee naseexayn badan bimacnaa saadiqa wa khaalisa lilaah tooba saadiqaahoo saafi ah ayaa la rabaa ilaahay u toobad keena toobadaa nasuuxada waxaa weeye waxay nasuuxa toobadu ku noqon kartaa bicadami alcawdi ila almacsiyati waaddemb qofka macsiyadii iyo dembigii inuusan mar dambe dib ugu laabanin saasay nasuuxa ku noqon kartaa laakiin toobadaadi hadday iska jilacsan tahay oo qalbiga ay kaaga jirto astakfirullaha iska dheh berrina waxaa laga yaabaa inaad dembiga isaga laabatid wa ficlana ayba dhici karto haddana berridii haddana dembiga aad ka toobad keentay ama mid lamid inaad ku dhacday haddana markaad astakfirullah tiraa haddana mid kale aad ku dhacaysid toobadaasi ma noqonayso tooba nasuuxo ah toobo saadiqa ah oo khaalis ah oo jaazima ah oo go-an ayaa la rabaa qofku inuu ilaahay u toobad keeno taasaa loola jeedaa nasuuxan maxaa marka dhacayso abaalmarin aad helaysaan sidaa haddaad ilaahay ugu toobad keentaan casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay markaas haddaad toobad keentaan an yukafira cankum sayi'aatikum xumaanyaalkiinoo dhan ilaahay inuu dhaafo maxaa yeelay toobadu waxay sabab u tahay dembi dhaaf altowbatu sababun litakfiiri almacaasi waasayi'aat macaasidoo dhan ayay sabab u tahay in ilaahay kuugu dhaafo dembigaagii oo dhan haddii ilaahay dhaafana maxaa imanaya oo wayudkhilakum ilaahay uu idingeliyo jannaatin jannooyin uu idingeliyo jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda min taxti ashjaariha wa qusuurihaa geedaheeda iyo saraheeda hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan yowma maalin ayuu ilaahay idingelina jannooyinkaas wayudkhilakum ku tacalluji ama yowma ficil maxduufa ku tacallujiyo yowma maalin xasuusta dhe yowma maalin xasuusta laa yuqsi llaahu ilaahay uusan hoojinaynin annabiya nabiga uusan hoojinaynin sala allahu calayhi wasalam waaladiina kuwiina uusan hoojinaynin aamanuu rumeeyey macahu rasuulka macigiisa rumeeyey sala allahu calayhi wasalam waa maalin liibaan iyo farxad iyo wanaag ilaahay uu u diyaariyey nebigeena sala allahu calayhi wasalam iyo dadkii mu'miniinta ahaa oo jidkii nebiga raacay sala allahu calayhi wasalam nuuruhum dadkaas mu'miniinta ah ee nebiga raacay sala allahu calayhi wasalam nuurkoodu yascaa wuu socdaa bayna aydiihim hortooda iyo biaymaanihim iyo midigiyaalkoodu socda siraadka markay marayaan camalkoodii saalixa ah iyo daacadoodii ayaa nuur ilaahay uga dhiga nuurkaasaa marka uu iftiimayo hortooda iyo midigtoodaba socda yaquuluuna waxay leeyihiin kuwa mu'miniinta ah ee siraadka dul maraya ee nuurkoodii ku soconaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyow atmim lanaa nuuranaa nuurkeenna ilaahu noo dhammaystir oo noo taamyeel markay sidaas leeyihiin waa markay arkaan dadkii munaafiqiinta ahaa oo nuurkoodii ka damay munaafiqiintii iftiinna loo shidaa oon waxba ka jirin oo beenbeenaha loo shidaa markaasi siraadka markay cagta soo saaraan ayaa laga demiyaa wixii yarka ahayna ilaa wax jiraba ma ahayn markii hore siraadka markay cagta soo saaraana laga demiyaa waxay arkayaan marka dadkii gadaashooda socday oo meel mugdi ah meelay cag saaraanba oola oo jahwareersan oo mutaxayiriin ahoo inay gadaal u socdaan inay midig bidix u socdaan midna aan kala ogeyn ayay arkayaan markaasay leeyihiin rabbanaa atmim lanaa nuurana ilaahu annaga nuurkeenna noo taamyeel ilaahu hanaga demin ayay leeyihiin mu'miniintii wakfir lanaa ilaahu noo dhaaf maxaa yeelay innaka adiga calaa kulli shayin shay walba qadiirun alla awoodah ayaa tahay yaa ayuhaa kanow kaasoo annebiyu nabiga ahw sala allahu calayhi wasalam jaahidi lkufaara gaalada la jihaad walmunaafiqiina munaafiqiintana kula jihaado munaafiqiinta waxaad kula jihaadi bilxujati waalbaraahiini asaadica xujooyin iyo adilo munaafiqiinta kula jihaad maxaa yeele munaafiqiinta nabiga masjidkiisay ku tukan jireen sala allahu calayhi wasalam iyagoo afka uun islaam ka sheeganaya laakiin qalbiga gaalnimo ay uga buuxdo marka munaafiqiinta waxyaalaha lagula jihaadayo waa xujooyin iyo baraahiin in lagu soo oogo iyo adila in lagu soo oogo taasoo bimansilati sayf ah seefta darajadeedii iyaga u ah qofka munaafiqa ah waqlub ku adadkaaw oo ku qallafsanaaw calayhim kuwaas dushooda munaafiqiinta ah arxan iyo naxariisa u geline ku qallafsanaaw oo hadallo ad adag kula hadal way munaafiqiinta maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisii ay ka leexdeen wama'waahum gaaladaas iyo munaafiqiinta makaanu dumankooda meesha mustaqbalka u ah jahannamu jahannamo weeye wabi'sa almasiir makaanu ahaanshaana baas lahaadayo meel qof mustaqbal u noqota waxaa ugu baas badan jahannama walciyaadu billaah daraba allaahu ilaahay wuxuu caddeeyey maalan tusaaluu ilaahay caddeeyey liladiina kuwii ayuu ilaahay tusaale u caddeeyey kafaruu gaaloobay imra'ata nuuxin nebi nuux islaantiisii ayaa ilaahay tusaale uu ka dhigay waxaan ka bedelaynaa imra'ata nuuxin imra'ata maalan taasaan ka bedelaynaa daraba allaahu ilaahay wuxuu caddeeyey maalan tusaaluu ilaahay u caddeeyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay imra'ata nuuxin uu ilaahay tusaale ku caddeeyey nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam haweenaydiisii iyo wamra'ata luudin nebi luud calayhi salaatu wasalaam islaantiisii labada islaamooduu ilaahay tusaale uu gaalada uga dhigay subxaanahu wa tacaala kaanataa labadaas islaamood waxay ahaan jireen taxta cabdayni laba addoon hoostooda ayay joogi jireen yacnii laba addoon ay xaas u ahaan jireen labadaas addoonoo min cibaadina addoommadeenna ka mid ah waa nebiyullaahi luud iyo nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam labadaas addoonoo saalixayni ee labadooduba wan wanaagsan ee ambiyadii iyo rusushii ilaahay uu doortay ah fakhaanataahumaa labadii islaamood labadii nabi way khayaaneen fiddiin diintiiay ku khayaaneen oo khayaano diineed ayay ambiyadii ku sameeyeen waa in jidkoodii ay khilaafeen oo ay gaaloobeen inay gaaloobeen oo jidkoodii ay khilaafeen ayaa khiyaanada loola jeedaa ee khiyaanadu ma aha inay waxyaalo kaloo faaxisho iyo zine iyo waxyaalaha sameeyeen loolama jeedo maxaa yeelay gaalaba ha noqoto nebi xaaskiisu weli lama hayo nebi xaaskiisoo faaxisho iyo zine ku dhacday laakiin khiyaanada waxaa loola jeedaa khiyaana fi ddiin wahuwa alkufru gaalnimay ku dhaceen labadaas islaamood falam yugniyaa labadii rasuul oo qabi jiray oo sawjaadkooda ahaan jiray canhumaa labadii islaamood xaggooda kama tarin min allaahi min cadaab illaah cadaabka ilaahay xaggiisa shay-an waxba kama tarin labadii rasuul oo qabi jiray waa tusaalaha ugu horeeya oo ilaahay uu noo sheegayo ana alcibrata bilcamali الsaalix laa binnasabi yacni hebelaan hoostiisa joogaa iyo hebelaan ku abtirsadaa ilaahay agtiisa wax qiimaaya wax wasana inaysan ka lahayn ee ilaahay mar walbaba uu fiirinayo camalka saalixa ah waxay kaley tusaale u tahay zawjaadkii nebigeenu sala allahu calayh wasalam haddana waxaa la leeyahay labadaas islaamood laba rasuul hoostiisay ku hoostooday ku noolaayeen laba rasuul oo ilaahay uu doortay xaasaskooday ahaayeen laakiin haddana way gaaloobeen cadaabkii ilaahay ku shubay labadaa islaamood rusushii ay qabeen kama aysan difaacin kama aysan difaacin oo cadaabkii ugama difaacin rasuulaanna qabi jiray rasuul ayaanna qabi jiray marka isjira weeye sawjaadkii nabigu sala allahu calayh wasalam nabiga haddaad mu'aamaro ku samaysaan ama dhibaato aad u geysataan ama wuxuusan raalli ka ahayn aad ku samaysaan iska jira nebi moxamedana qabay markaas cadaabka laydinkagama difaacayo idinkana iska ilaaliyo wa qiila waxaaba lagu yidhi labadaas islaamood oo labada nabi ay kala qabi jireen udkhulaa gala ayaa la yidhi annaara naarta gala maca adaakhiliina kuwa naarta gelaya micigooda naarta la gala saasaa lagu yidhi marka waxba kama terin nebiya ay qabi jiray rasuula ay qabi jiray cadaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba kama aysan difaacin taasu tusaale wey tusaale labaad haddana wa daraba allaahu ilaahay haddana wuxuu caddeeyey maalan tusaale kale liladiina kuwii tusaale u caddeeyey aamanuu ilaahay rusushiisa rumeeyeen imra'atan fircawna fircawn islaantiisii xaaskiisii ayaa ilaahay tusaale haddana u caddeeyey id wakhtigii tusaale ilaahay u caddeeyey qaalat ay tidhi islaantii fircoon uu qabi jiray rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow ibni lii ilaahu aniga cindaka agtaada beytan guri iiga dhis gurigaasoo filjannati jannada dhexdeeda ahaaday ilaahu jannada guri iiga dhis wanajinii min fircawna wa camalihi fircoon iyo camalkiisa foosha xunna ilaahu iga badbaadi wanajinii min alqowmi qoomkana ilaahu iga badbaadi qoomkaasoo addaalimiina daalimiinta ah sidaasay ku ducaysatay islaantii fircawn uu qabi jiray taasina waxay tusaale u tahay yacni islaantan fircawn oo duqyaanka iyo kufriga iyo shayddaannimada meesha ugu sarraysa iyo xumaato ka gaaray islaantiisii mu'minaday noqotay waxay rumaysay nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam markay aragtay mucjizaadka cadcad ee uu la yimid nebiyullaahi muuse sala allahu calayhi wasalam gurigii fircoon iyadoo ku nool oo fircoonkaa shayddaanka ah xaaskiisii ah ayay ilaahay rusushiisii ay rumaysay ilaahayna wuxuu ka dhigay ahluljanno yacni fircoonaa qabi jiray jannadii loogama xayirin fircoonaa qabi jiray loogama joojin jannadii marka alcibratu bilcamali laa bilxasab qofka mar walba meeshay doonto gurigay doonta ha ku korto gurigay doonta ha ku noolaato ciddii doontaa ha dhasho ciddii doontaa ha qabto camalkaaga unbaa la fiirinaa mar walbaba islaantii fircawn camalkeedii saalixa ay samaysatay ilaahay waa u dhammaystiray subxaanahu wa tacaala lama dhihin camalkaaga waxaa lagaaga nusqaaminaa fircoonaa ku qabi jiray fircoonaa ku qabi jiray camalkaaga lagaaga nusqaaminaa ma la dhihin nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi luud labadii xaasoo ay qabi jireen oo gaaloobana iyagana lagama difaaceen cadaabka nebiyaa idin qabi jiray iyo rasuulaa idin qabi jiray marka waa tusaale cajiiboo mar walbaba dadkoo dhan ilaahay ugu tusaalaynayo waxaa ilaahay uu fiirinayo qof walbaba inay cibaadaysato oo ilaahay wejigiisa ay waxgeysato wa daraba allaahu ilaahay wuxuu caddeeyey maalan tusaale ayuu liladiina kuwii ilaahay u caddeeyey aamanuu rumeeyey imra'ata fircawnuu ilaahay tusaale ku caddeeyey fircawn islaantiisii id wakhtiguu ilaahay tusaalaha caddeeyey qaalat ay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow ibni lii ilaahu aniga ii dhis cindaka agtaada beytan guri ilaahu iga dhis gurigaasoo filjannati jannada dhexdeeda ahaaday islaamtan markuu ogaaday fircawn inay nebiyullaahi muuse ay rumaysay wuu cadaabi jiray aada uu cadaabi jiray yacnii afarteeda waaxood ayuu intuu kala xidho oo dhagax waaweyn dusha ka saaro ayaa sidaa loo garaaci jiray inta qoraxdaa la dhigo saasaa loo cadaabi jiray markaasay mar walbaba ducadan markii inta la cadaabayo dhan ducadanay ku ducaysan jirtay rabbi bni lii cindaka beytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalihi wanajinii min alqowmi adaalimiin ducadaasi mar walbaba ay ku ducaysan jirto wanajinii min fircawna wa camalihi fircawn iyo camalkiisa ilaahu iga badbaadi camalka waxay ula jeedaa duqyaankiisa iyo kufrigiisa qooqiisa iyo gaalnimadiisa ilaahu iga badbaadiyo cadaabkan intaan ku jilco oo qalbi jilco ilaahu haygu fidnayninoo qof gaalowda hayga dhigin ee sabar iyo adkaysi aan ugu dulqaato diintayda iyo caqiidadayda aan ugu dulqaato ilaahu isii ilaahu isii taas wanajinii min alqowmi qoomka ilaahu iga badbaadi qoomkaasoo addaalimiina ee daalimiinta ah wa maryama maryamana ilaahay tusaale ayuu u caddeeyey imra'ata ibnata cimraana cimraan gabadhiisii ahayd waa maryamo bintu cimraan wa maryama maryamana ilaahay tusaale ayuu u caddeeyey ibnata cimraana cimraan gabadhiisii ahayd allatii maryamadaasoo axsanad dhowrtay oo ilaalisay farjahaa farjigeedii iyo cawradeedii faxsho iyo waxyaalo ilaahay carag gelinaya ka ilaalisay fa nafakhnaa waan afuufnuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala fiihi farjigaas maryama bintu cimraan waan afuufnay min ruuxinaa ruuxdeennii ayaan ku afuufnay markii ay uuraabaysay oo nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam uurkiisa ay yeelanaysay jibriila ilaahay u soo diray subxaanahu wa tacaala markaasaa jibriil waxaa lagu yidhi jibriil ku afuuf yacni ruuxdii nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam jibriil sidaasuu u afuufay maryama bintu cimraan sidaasay u uuraawday ay u xambaartay nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam fa nafakhnaa waan afuufnay fiihi farjigaas oo maryama min ruuxina ruuxdeennii oo loola jeedo yacni ruuxdii nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam ayaan ku afuufnay wasaddaqat way rumaysay maryama bikelimaati rabbihaa rabbigeeda rabbigaas erayadiisii uu ku hadlay oo loola jeedo alkutubu almunasalatu asamaawiya kutubtii ilaahay soo dejiyey oo samaawiga ahayd ayay rumaysay bikelimaati rabbihaa rabbigeed rabbigaa kelimaadkiisana way rumaysay wa kutubihi ilaahay kutubtiisana way rumaysay kutubtani waxaa weeye waa min dikri alcaami bacda alkhaas kelimaad un baa la sheegay kelimaadku waxay soo hoosgelayaan kutubta kutubtaa caamsan wa kaanat waxayna ahaatay maryama bintu cimraan min alqaanitiina kuwa ilaahay addeecay oo ilaahay caabuday ayay ka mid noqotay marka tusaalahaasina wuxuu ka mid yahay tusaalooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbaba uu caddaynayo gabadhaas cafiifada ah oo cifadaya dhowrsanaanta iyo adeecidda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rumaynta kutubtii ilaahay uu soo dejiyey ay rumaysay ilaahay uu ku ammaanay wallahu subxaanahu wa tacaala